assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaha dalsan ee magaalada muqdisho
dagaalkii sokeyaha mahadana nagu gadhay kuman dirira kuman daadsaniya kuman la doxdoxay kuman yaal dib jira kuman yaal dardaran kumanan dora dhalinaynin iyo kuman dal kale u tagay cayrta daba hayso intaa soo darxuma ah bandorato dhaxalay dabka dhiiga soomaalay waad ku duubanteene dabka dhiiga soomaalay waad ku diilanteene dabka dhiiga soomaalay waad ku duubanteene musuq maasuqdaya soomaalay waad ku diriirteene maalkiinna daaqsada soomaalay aad ku dararteen
allah ayuu dagaaladii wixii dunuubku aafoobay dan yar iyo masaakiin tuulame dad iyo maal hoostay waxaan dirac ku weyninayn ragga geesiyaal dahaba wixii daar burburo dabaqyo dheer dumayoo shiidaayey derkadiiyo carshaan iyo wixii jayngadaba duulay madaafiic isdabajog wixiina lagu soo daayey risaastii iyo sidii roob wixiina la darduursiiyey
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo qamiisa taarikhdan waxay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha saddexaad ee maarso sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn caawa barnaamijka wareegaan kusoo qaadan doonaan waxaa qayb ka noqon doona warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qaraxa ka dhacay maanta magaalada muqdisho oo joogtiisa inta badan laga maqlay xaafadaha ku tirsan degmooyinka gobolka banaadir wararka ugu dambeeya qaraxaas halkuu ka dhacay khasaaraha geesalka uu leeyahay aan soo gubi doonaa qodobadana kale waxaa qayb ka noqon doona ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa qaabilay ergeyga gaarka ee dowladda jina u qaabilsan geeska afrika waxyaabaha ay ka wada hadleen ayaan sidoo kale idiin soo gubi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan caawa barnaamijkeena qayb ka noqon doona
doorashadii way daahday hal sano ayaa doorashada dalka dib dhacday muddadaas dibdhac uu yimidna wax badan baa dalka dibdhacaasi u keenay oo runtii eh, jiitanka doorashada uu geystay waa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqor oo ka hadlaya arrimaha ku saabsan doorashooyinka iyo waxyaabaha sabay dibudhaca ama dibudhacyada badan ee kusoo laalaabtay wararka ugu dambeeya aad maqli doontaan xildhibaan ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka ee laga soo doortay galmudugna wuxuu fariin muhiima u diray dhammaanba xildhibaan lasoo doortay ee golaha shacabka baarlamaanka kooiyo tobnaad ee soomaaliya haddaba waa kii xildhibaankaas waad maqli doontaan sidoo kale waxaan idiin soo gubi doonaa kulan looga hadlayay amniga ayaa lagu qabtay magaalada cayl waaq waa markaasi caabud waaq ee gobolka galgaduud mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka qayb galay halkaas hadallo kala geysan ayay ka jiideen sidoo kale waxaan idiin soo gudbi doonaa warbixin ku saabsan gudoomiyaha gobolka waa hilwaah ayaa ugu digay shacabka degmadaas inay dhistaan jidadka waaweyn ee soo gala xaafadaha degmadaasi qodobadaasi wixii soo koray dhacaawa maqli doontaan saaxiibayaal iyo wararkii ugu dambeeyey arrimaha ku aadan doorashada puntland oo kuraasta ugu dambeeysa iyaduna shaaceysay cabdiwaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen dirirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
Thank you.
hagaag saaxiib yaal habeen wanaagsan ayaan markii laa wadni kaleyahay barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaadaha dalasan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreeya barnaamijkiina caawa ayaan gudageli doonaa waxaan ku bilaabeynaa magaalada muqdisho warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qarax ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo dugtiisa laga maqlay xaafado iyo degmo ka tirsan gobolka banaadir qarax ayaa si gaara wuxuu ugu dhacay degmada hodan ee gobolka banaadir waxaana kasoo baxaya warar kala duwan oo ku aadan qaraxa waxaa wararka helnay ay sheegayaan in qadhaxa uu ahaa mino dhulka lagu aaso oo wadada geeskeeda la dhigay taa oo hola beegsay gaari nuuha ah oo ay la socdeen sida wararku ay xaqiijeen niman markaa turkiga ah dad goobjoogayaala uu kaag dhawaa goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxa ay inoo xaqiijeen in uu ahaa mid aad u xoogan oo jugtiisa si weyn loogu maqlay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada uu qaraxa ka dhacay waxaana ilaa hadda aan la ogeyn khasaara rasmiga ay ka dhashay ee qaraxaas uu geystay khasaarooyinka ah ama qaraxyada ah nuuc minada dhulka lagu aaso oo inta badan lala beegsado mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo shaqsiyaadka iyo hay-adaha dowladda federaalka ee la shaqeeya ee markaasi wadanka jooga ayaa waxaa dhabar kurita dagaalamayaasha al-shabaab inkastoo aysan qaraxa ilaa hadda aysan mas-uuliyaddiisa aysan si rasmiha aysan u xaqiijisan dhinaca kale haddii aan eegno wararka ku saabsan arrimaha doorashooyinkana haddii aan gudagalno weli waxaa meel gebagaba ah maraya hanaanka doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo u muuqda kuwa markaa weli dhinacyadu qaarkood ay kasoo gabagaboobeen halka kuwa kalena maamul goboleeda qaarkoodna ay weli waxay ku dhiman yihiin maamulka puntland ayaa la filayaa in maalinta berita ah uu soo gabagabeeyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka iyo tobanaad kuraasta ku harsan magaalada garowe ee maamulkaasi puntland oo markaa kuraasta ugu dambeysa ah mar sii horeysana magaalada boosaaso lix iyo toban kursi yaalay hal maalin oo qura ayaa lagu soo gebagabeeyey ilaa imaka maamulada puntl waa markaasi galmudug iyo koonfur galbeed ayaa markaasi xaqiijiyey ama dhammaystirayba dhammaan xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ee markaa deegaan doorashada tahay galmudug iyo soo kalenta koonfur galbeed ee soomaaliya puntland ayaana sidaa muuqato noqon doonta maamulka saddexaad ee soo gebagabeeya doorashada halka hirshabeelle iyo jubbaland weli ee kuraas ay ku harsan yihiin deegaan doorashada labaad ee jubbaland markii loo eegan magaalada garbaharey waa caqabada ugu weyn ee taagan islamarkaana aan xal loo helin hase yeeshee maamulka waxay shaaciyeen kuraasta lix iyo tobanka ee magaalada garbaharey inkastoo aysan shaacin goobta rasmi ah ee lagu qabanayo doorashadaas waxaana dhinaca kale dadka kasoo jeeda gobolka gadow ay xaqiijeen qudhowda in doorashada ay ku qaban doonaan isla magaalada oo xaaladdu ay tahay mid aada u wanaagsan warar soo baxay ayaa sheegaya oo ama xaqiijinaya in markaas maamulka ay go-aansadeen in magaalada ceel waaqu loo wareejiyo lix iyo toban kursi halkaas lagu soo gabagabeeyo doorashadeeda hirshabeelle markaan eegnana weli kama muuqato doorashadii socotay mid dardar leh gaabis ayaa ku yimid dhanka magaalada beledweyne markii loo eego iyo jowhar oo markaa kuraas ayadan ay ku harsan tahay beledweyne ayaa doorashadeeda waxay ahayd mid aada dhinacyada isha loogu wada hayay islamarkaana kuraasta qaarkood ahayeen mid markaa shaqsiyaad gaar loo xiray hase yeeshee maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo baxay in kuraasta qaar ay caqabado waaweyn ay ka taagan yihiin doorashadana laga dhigo mid daafuran oo dhinacyadu ay ku tartamaan madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha ayaana arrintaas isu khilaafay oo si weyn ugu kala booday inkastoo mar madaxweyne ku-xigeenka wareysi uu bixiy uu ku sheegay in madaxweynaha uusan wax khilaafa kala dhexeen islamarkaana doorashada ay si nidaama ay ku hagayaan hase yeeshee waxaa la xaqiijiyay in khilaafka ugu weyn dhinacyada udhexeey uu yahay hanaanka loo maareynayo kuraasta qaarkood ay taala magaaladaasi beledweyne ayaa xarunta gobolka hiiraan madaxweyne ku-xigeenka ayaana lagu eedeynayaa in uu doonayo in doorashada kuraasta qaarkood shakhsiyaad gaar loo xiro halka madaxweynaha iyo tiimkiisana ay doonayaan in markaa kuraastaas ay noqdaan kuwo lagu tartamo oo la daafuro galmudug madaxweynihii maamulkaasi axmed cabdi kaari qorqoor oo xalay munaasabada ka dhacday magaalada gaalkacyo ka qayb galay islamarkaan loo sameynaya xildhibaanadii magaaladaas lagu doorto ayaa ka hadlay dhankiisa arrimaha ku saabsan doorashada iyo hanaanka sababay ama qaababka kala duwan ee doorashada dib ay ugu dhacday dhowrkii sane ee lasoo dhaafay oo la doonaya in doorashada kolka horeba la qabto qorqoor ayaa sidoo kale ka hadlay wararka sheegaya in maamulka galmudug doorashada ay markaa ay daahinayaan ama cagajiido waaweyn ay ka sameeyeen intii lagu guda jiray hanaanka doorashada sida loo soo xuliyay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waa kan axmed cabdikaari qorqoor oo ka hadlayay mar arrimaha doorashooyinka
aada iyo aad baan kugu mahad celinayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay munaasabaddan aada qaaliga u ah iyo intii soo qabanqaabisay oo ay ugu horreeyaan maamulka gobolka iyo maamulka degmada iyo dhammaan shacab weynaha gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo waxaan is marka hore isugu wada hambalyeynaynaa dhammaanteen meel aan joognaba reer galmudug inay noo dhammaatay doorashadii loogu sidii loogu talagalay nagu soo dhammaatay waktigii loogu talagalay ku dhammaatay si habsami leh aad iyo aad u sarraysa na ay nagu soo gabangabooday meel walbo la joogo waxaan leenaha hambalyo waxaan si gaara ugu hambalyeynaynaa xildhibaanada labada gole ee laga doortay galmudug waxaan leenahay xildhibaano hambalyo xil kale idiin doortay oo mas-uuliyadda ballaaran ah na allah idinku asturo allah idinku guuleeyo kuwii dalkooda iyo dadkooda ugu shaqeeya waa la hubaa inaad ugu shaqeynaysaan allah idinka dhigo waxaan rabaa inaan halkaan ammaan iyo bogaadin uga soo jeediyo guddiga doorashooyinka qaybahooda kala duwan siday doorashadii u daadihiyeen hawshaa dhibka badan u u soo maareeyeen shaqadii loo idmaday uga soo baxeen waxaan leeyahay waa ku mahadsan tihiin waxaadna mudan tihiin abaalmarin iyo dowr laba ilaa waana oo dadka reer galmudug idin hayaan waxaan rabaa sidoo kale halkaan inaan ama ka ammaano runtii dadka reer gaalkacyo shacabweynaha reer galmudug reer gaalkacyo oo doorashadii wakti dheer kadib gaalkacyo ka dhacday si wanaagsan noola shaqeeyey guddiyada ula shaqeeyey si aad u sarrayso runtii xadaarad iyo ilbaxnima ku jirtana u shaqeeyey inaan dhaara waa mahadsan tihiin qaybaha kala duwan ee bulshada reer gaalkacyo si gaara waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo salaadiintii iyo odayaashii dhaqanka dhammaan qaybihii kala duwanaa ee doorashada ka qayb galay oo runtii mar walba muujinayey inay si wanaagsan oo habsami leh doorashada u dhacdo wax badanna maaraynayey xallinayey u taagnaa kuna gacan siinayey guddiyada doorashooyinka iyo dowladda galmudug siday doorshad ku qabsoomi lahayd aad iyo aad baan kugu ammaanaynaa waxaan runtii rabaa inaan idhaahdo annaga aad baan raalli uga nahay shacabweynaha guud ahaan reer galmudug gaar ahaan gaalkacyo rag iyo dumarba waxay muujiyeen mas-uuliyad ay taariikh u leeyihiin oo ay runtii ka soo baxeen sharaf bay noo wada tahay inay gaalkacyo lixdan iyo siddeeddii kadib doorashadii ka dhacday gaalkacyo oo galmudug ka dhacday waxay ahayd deegaan doorashadii labaad mar walba waxaa dad badani ka lastahaayeen meel aan ciidamo ajnabigii joogin ciidan aad u tiro badani joogin deegaan doorashada labaad oo galmudug ah sidii xildhibaan odawaa sheegay meeshaan dad oo xaniya badani joogaan sidaa doorasho lagu qaban doonaa aniga waxaan aaminsannahay ayna sax ku tahay inay ka dhacday doorasho ka duwan galmudug inteeda kale iyo soomaaliya inteeda kale oo ay ugu muhiimsan tahay inay doorashadu ka socotay habeen iyo maalin saq dhexana la ysdooranayay oo habeennimo si nabadgelyaana ku dhacday doorashadii runtii doorashadu way ka dhacday caasimadda galmudug si wanaagsanna waa uga dhacday laakiin waxaa la islahaa caasimaddu waa meel dowladda degan tahay waa meel ciidamadu ku badan yihiin waa meel taxadar badani ka jiro guud ahaan galmudug waxay doorashadii nooga dhacday annagoo gacan kula tacaalayna oo kula dirirayna argagixisada gacanna abaaraha iyo dhibaatada jirdalka ka jirta kula tacaalayna gacanna doorashadeenna si amni ugu qabsanay sida la sheegay annaga amisom iyo ciidamo ajnabiya oo gooni galmudug howlgalaa ma jiraan ciidamadeenna amniga waxaan rabaa halkaa inaan ammaan runtii uga soo jeediyo oo uu hogaaminayey ugu sarreeyo taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska saraakiisha qaybahooda kala duwan taliyaha ciidanka booliiska galmudug taliyaasha booliiska gobollada taliyaasha nabad sugidda milatariga daraawiishta dhammaan qaybaha kala duwan iyo ciidamada waxay muujiyeen mas-uuliyad dheeraad ah waxay la yimaadeen karti ay amniga ku xaqiijiyaan iyadoon ognahay cadowga ay doorashadu leedahay iyadoon ognahay argagixisadu waxa ay dabin u maleegeysay doorashadan waxay xaqiijiyeen ay amni ku dhacdo waxay leeyihiin dadka reer galmudug waxay naga mudan yihiin amaalmarin iyo xusuus gaar ah saraakiishii iyo ciidamadii dhammaan xaqiijiyey amnigaas annagoo ilaahay ku mahadinaynaa oo amniga alla uga mahadinaynaa runtii waa lagu dadaalay aad iyo aad ay arrintaas waxay u ahayd waxaan leenahay waa la tartamay dad badan baa soo doontay kuraasta in ku guulaysatay ama heshay iyo inaan helin intii heshay ku guulaysatay waa u hambalyeynaynaa intii aan helinna waxaan leenahay nasiib wanaagsan marka dambe ad heli doontaan insha allah haddaan intaas uga baxo xildhibaanadii la doortay xildhibaanadii labada gole ee la doortay hambalyo iyo bogaadin kadib waxaan leenahay xildhibaanada marka deegaanada laga doorto afar sano kadib ay kusoo laabtaan ayagoo in badan maqnaa kuwii horta alla idinkama dhigo deegaanada la socda si dhow ula socda sidii hore loo sheegana isku xirnaada baahidooda duruufahooda inta ku xiran dawladda dhexe la socda dowlad goboleed dowladda galmudugna ku gacan siiya oo ku garab istaaga horumarinta iyo horu socodka iyo inay galmudug aada ugu timaadaan afar sanoo dambe meel halkaan kasii sarraysa sanadkan waxaa la doortay xildhibaanada labada gole oo lagu jilba murxay oo sida la wada qiray ay yihiin dad aada u sarreeya soomaali ka dhex muuqda siday ku soo baxeenna anigu isku ammaani mayo waxaan qabaa kalsooni xubno iga aragti duwan siyaasadda isku meel aanan siyaasadda ka wadin aan ku aan yeelanno inay u soo baxaan galmudug waxaanan aaminsannahay kala duwanaanshuhu waa wakti kooban waxgalnimaduna waa wakti dheer marka sidoo wax u galaan ka firaynaa ee kama eegayno kala duwanaanshaha marka xildhibaanadaas dardaaran baan idinku xoojinaynaa deegaanada ka shaqeeya u shaqeeya dowladda galmudugna la shaqeeya adinkuna isku xirnaada rool la yaqaan oo sidii laydinku yaqaano taariikh ulahaydeenna doorashada heer qaran ka qaata doorashadii way daahday hal sano ayaa doorashada dalka dib dhacday muddadaas dibdhac uu yimidna wax badan baa dalka dibdhacaasi u keenay oo runtii jiitanka doorashada uu geystay caaway waktigii ugu dambeeyey in badan baa dibdhacyimada waktiyadeeda la bedelay waktigii ugu dambeeyey oo la qabtay waa midka ay galmudug ku soo dhammaystirtay xildhibaanadii labada gole waxaan rabnaa dalka inuusan mar jiid dambe u noqon xildhibaano ku filan iyo hawl iyo in ku filan doorasho waa diyaar waxaan doonaynaa in doorasho hore loo galo oo aan dalka lagu celin ama uusan ku sii jirin jiitan dambe iyo dibdhac dambe annaga haddaan nahay reer galmudug waxaan doorashada u bilownay waktigii loogu talagalan u dhammaynay waxay ahayd waktigii ka ka lumay dalka inuusan dib uga sii lumin oo doorashadii la galo oo saaxiibadii beesha caalamka oo soomaaliya gacan siinayey aysan niyad jab intaa ka badan nagu qabin oon soomaalidu dhibaato intaa ka badan kusii jirin doorashadan inay qabsoonto wax badan baa ku xihan waxaa ku xihan la dagaalanka argagixisada waxaa ku xihan la dagaalanka abaaraha iyo dhibaatada waxaa ku xihan dalku in hore u socdo inta aan sheegnayna way ka faa'iidaysanaysaa dib u dhaca iyo kala daadashada iyo jidka doorashada oo ay ugu daran tahay argagixisadu saas darteed intaan qabno dalku intuu dib u dhaca qabaa ku filan wax kalena uma noqdaan waxaan doonaynaa maadaama uu dhammaaday waktigii ugu dambeeyo laysu qabtay doorashadii hore loo galo si waafaqsan nidaamyadii iyo hawlihii iyo heshiisyadii la galay ayna dalku ka baxo kala dabcaas iyo jiitankaas soo jireday muddada dheer taasna aad iyo aad baan u dhiira gelinaynaa aad baanan u doonaynaa waxaanan isleenahay waktiba uma baahna la sii wado waxay u baahan tahay haddaba in hore inta laga cilaamiyo baarlamaanku isu tago ay doortaan labada gole doortaan guddoonkii baarlamaanka si loo doorto madaxweynihii iyo hoggaankii dalka meel walban joogno waxaan isu dadaarmaynaa dadka reer galmudug inaan gacmaha isqabsanno inaan isgargaarno in dadka abaaruhu halakeeyeen loo gurmado in ninkii qofkii wax haystaahi uu walaalkiisa abaartu saamaysay uu gacan siiyo midnimo wadajir horumar iyo horu socod
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor arrimaha doorashooyinka hadlaya munaasabad xalay ka dhacday magaalada sigaalkaayo uu xildhibaanada kula hadlay dhinaca kale xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen oodawaa oo dib u soo laabtay kanamida xildhibaanada baarlamaanka kutoonaad ee federaalk ee soomaaliya oo gaalkacel lagu doortay dhowaan islamarkaana kurgi- kursigiisa aan tartan adag ka dhicin inkastoo sidii hore la filay aysan noqon maadaama loolan adag uu la geli lahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee soomaaliya cabdiraxmaan alcadaala marka uu tanasulo kadibna kursigii si tartiib oo ku qaata ayaa dhankiisa munaasabada ka hadlay wuxuuna fariin u diray xildhibaanada cusub ee markaa la doortay islamarkaana ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan sidii dalka wax loogu bedeli lahaa nidaamka hadda jira iyo baarlamaanka tobanaad siduu ahaa in ay wax ka bartaan
waxaan rabaa marka inaan sheego halkan ka sheego in doorashadii la soo gebagabeeyey oo duruufahaas lahayd runtii inaysan arrin fudud ahayn waxaa kaloo xusid mudan in iyadoo ammaankeenna aan ognahay dowlada goboleedyada qaar ee nala midka ah ammaankooda amisooma haya annaga annagoo ammaankeeda aan ognahay taliyayaasha loo soo gurmaday iyo kuwii dowlad goboleedka joogay oo la isu tegey inay ammaanka sugayeen haddana in dhib la'aan ilaahay nooga soo xalliyey waxaan rabaa marka anugu khibrad yaraan u lahaayoo laba kun lix iyo tobankiina waa joogay ee haddana waa soo joogay ee waxaan nasiib u helay in gaalkacyo doorashadeedu timaado ee dhuusamareeb iyo cadaado iyo gaalkacyo xoogaaga yaroo farqiga ah oo ugu badnaay oon maqle wuxuu ahaa ayadoo laleeyahay zuugaa jidka taagan oo raba doorashada inuu ka qayb galo xogaagaas xogaagaas yarkaa safarkan safarka ku xigay inna laka saxaan rabnaa haddii ilaa yidhaah wixii intaas ka dambeeda kuraasta waa la cajiimi jiray sanadkii hore cabdigariin guuleed baa joogay meesha la yidhaahdo cadaado maana maqal suug soo istaagay marka waxaan waxaan rabnaa doorashada sideeda kalea loo saxayaa haddii ilaa yidhaahdo suugaguna howlo kalay leeyihiin waxaan rabaa runtii inaan u mahad celiyo dadka reer gaalkacyo oo u horreeya meeyarkooda mudane madaxweyne soo dhowayntii wakhti yar ayaa doorashada gaalkacyo lagu soo gebagabeeyey magaalada wakhti yar baa lagu qalabeeyey hoteeladeeda guryaha soo dhowaynta amniga runtii waxay ahayd guul ay u soo yeetay gaalkacyo waxaan rabaa waxaan rabaa inaan ku soo qatimo niman baa ila kaftamay maalin dhaweed oo waxaa la yidhi xildhibaanka markaan soo noqdo nin ii yimid wuxuu yidhi nin waxaan kaa codsanaynaa inaad rogacaliya ceel dambe ha qodin maxaa jira ari xildhibaannimadii iyo dadkii aad nagu dirtay yidhaahdeen marka waxaan rabaa madaxweyne halkan inaan ka sheego ceelasha mashruuciga damijadiidnimada iyo saaxiibbo kale iyo waxbaan ku soo dhammeeyaahe xildhibaannimadu ma bixiso marka xildhibaanada sanadka dambe hadday soo laabtaan ayagoon wax wedin yaan la karbaashin haddii ilaa yidhaahdo ayagana waxaan u sheegayaa xisaab unbaa sugayso sida hadda ninka odaga oo meeshaan ka yidhi bal ha dadaalaan aad iyo aad dadaal aan uga codsanayna waxaan rabaa inaan sheego runtii dhammaan dadka reer galmudug ka soo baxay dadaal aad u tira badan baa lagu soo baxay oo lagu baxshay waxaan rabaa si gooniya waxaa jirta silkiga diblomaasiyadda marka lagu jiro kabiir diblomaasiyiin wax la yidhaahdo hadda kabiir xildhibaaniyiina jira ambasador dhaban cad si gooniya in loo salaamo hadda ambasador dhaban cad afar ninoo soddon jirah uu ka tallaabsaday wareeggii koowaad marka nin dhib ayadoo loo malaynaynin marka nin dhib yar maahan ambasador ku soo dhawow baarlamaanka soomaaliya waxaan rabaa hal arrin aan marka u qatimo baarlamaanka hore sidaad u moodaysiin ma markaad tagto kuwa iska buuqaaya kuwa badar cunaaya mid xataa xanje iska ruugaaya adigana taayaa soo xihata waxaa isleedahay nin muhim aad tahay waa isla ololeyba meesha dhan afaraa mooshin iska wadata xaggay shirahayaan markaasaa marka dambe waxaa dareemaya inaadan waxba ahayn hoolkaasaa horta usoo socotaan ambaasadoorka iyo dad badanna brotocool iyo noloshooda dhanba systemay kusoo socotay moogtahay annaga markii dambe marka waan fahnay kuleetigan kula dhegna baasha muudey kula dheg jawaari kula dheg cabdixakiin iyo annagu isku dheg marba qolo oo dadkaan badanoo marka reer galmudugtaana iskula dhegidda iyo xaniyahay jecel yihiine hadda gabdhahaan iyo wiilashaanle waa jecelnahaynooda waa waa dagaalkii oon iyo kuleetiga aan wax ku dhegan waxaan rabaa waxaan rabaa inaan hal arrin ku soo khatimo oo madaxweynaha aan ugu mahad celiyo dowlad goboleedyo badan baa jiray dalka dowlad goboleedyana muxaafid bay ahaayeen kuwana mucaarad ay ahaayeen horta dowlad goboleedyada mucaaradkaa qof muxaafida lagama soo saarin hadduu xataa waxqabad fiicnaa lix iyo toban xildhibaan hal hal maalin oo la doortay yaa la sheegaya meelaha qaar oo la soo saaray dowlad goboleedyadii muxaafidka ahay oo madaxweyne axmed kaari ee saaxiibka la ah oo lagu tirinaayana ayagana wax mucaarada lagama soo saarin qoortaa laga jaray dowlad goboleedka galmudug waa meesha keliyaoo mucaaradka calaamadoodii la yaqaanay laga soo saaray horta aniga anaaba kowna ka ah waxaana asalka aan isleeyahay reemudugnimada ruuxeedaa qayb ka ah is-ogolaashay ku salaysan tahay is-aqoonsiyay ku salaysan tahay runtii madaxweynahana labadii sanoo la soo dhaafay dad badan ayuu isu keenay dowlad goboleedka galmudug waa ka warhaysaan markii loo doortay dadka aragti duwanaan ka mid ahaa laakiin inta wacay oo dib u leeshiyo ilaa wasiirre ay ka noqdaan dad muhim oo saaxiibada ay ka mid ah yuu gaaray madaxweynaha waxaan rabnaa jidkaas inuu soo wado sii wado inta ka dhimanna halkaas uu ka sii wado hadda sheekadu waa macaan tahay laakiin madaxweynaha iskala caawa marka intaasaan ku simaya haddii laa yidhi waa mahadsantii
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
waxaa jiri doona dariiqooyin badan oo aad qoyskaaga iyo bulshadaada aad uga ilaalin karto caabuqa koronafirus ee ka jira soomaaliya taa oo uu ka mid yahay tallaalka cusub ee covid sagaal iyo toban oo soo gaaray soomaaliya marka ugu horraysa waxaa tallaalka lagu bilaabayaa shaqaalaha safka hore ku jira ee ay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka macallimiinta booliska shaqaalaha dawladda hoose iyo shaqaalaha dekedaha iyo garoommada diyaaradaha si ay awood ugu helaan in ay sii wadaan bixinta adeegyada lagamaarmaanka ah ee ay ka mid yihiin badbaadinta bulshada ee covid sagaal iyo toban iyo adeegyada kale ee muhiimka ah dadka ka weyn da'da kontanka sana ay ku sugan meelaha khatarta badani ka jirto ayaa ku xigi doona in la siiyo tallaalka dadka ku sugan adduunka ayaa hadda qaadanaya tallaalka covid sagaal iyo toban waxaynu ku howlan yihiin joojinta faafidda xanuunkan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshadana soomaaliyeed inay taageeraan qaadashada tallaalka covid sagaal iyo toban laakiin ha ilaawin tallaabooyinka aad naftaada iyo qoyskaaga aad kaga ilaalin karto cudurka covid sagaal iyo toban dhaqo gacmahaaga si joogto ah xidho afxirka ugu yaraan laba mitir u jilso dadka kale haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga farriintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay subersayn baad ka heshaa inagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida
shirkadda subersin waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersin oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka imigreshinka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka daahsoon ama leelayn sideetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkeys u yeesheen daawooyinka qaaxada loogu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay laba kun sagaal iyo toban oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nus milyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkeys u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulshaweynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samey arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaada daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogtiin la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v ga waxay keenaysaa in cudurka h i v ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v ga iyadoo aan marnaba ha ka dagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulul ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermisdilayaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdilayaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdila oo qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdilayaasha ah ayadoon dhakhtar kuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jeermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya
qabii dhexe barnaamijka wareegayana isa soo garanaysa xabeel ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa maanta oo khamiisa waxa uu qaabilay ergagaarka ee dowladda shiinaha u qaabilsan geeska afrika jubin labada mas-uul ayaana ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo kaalinta dowladda shiinaha ee gurmadka abaaraha ka jira dalka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska warfaafinta wasaare maxamed xuseen roble safarka ah uu ergeyga cusub ee dowladda shiinaha usoo magacday geeska afrika uu ku yimid soomaaliya ayaa qeyb ka ah socdaal uu ku tegi doono toddobaadkan gudihiisa wadamo ka tirsan gobolka geeska afrika xukuumadda xilgaarsiinta uu hogaaminayo maxamed xuseen roble ayaa wadahadallo kala duwan oo ku aadan sidii loogu gurman lahaa dadka soomaaliyeed ee abaartu ay ku saameysay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka soomaaliya dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibayaal kulan looga hadlayay amniga ayaa lagu qabtay magaalada cabudwaaq ee gobol galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada halkaasina waxa ay warbixino kala duwan oo arrimaha ammaanka iyo deegaankaba ay ugu dhegeysan dadkii kulanka ka soo qaybgalay
amni darrada waxaa deegaankeenna aan uga cabanayno isbaarooyinka dhiganaya taleefannada la cararaya jidadka goosanaya gabdhaha qabsanaya wiilasha innagu aynu dhalay weeyaan nin kaste baa oo subaxii ka baxahayo wiil kaste oo qori wataa qorigu wata waa qoriga aabbi wuxuu wax ka cunayaa waa guriga hooyadiiyo aabbi wuxuu ka ambabaxayaa waa gurigooda wuxuu u soo dheelmanayaa markuu wax soo bi'iyana waa guriga hooyadiiyo aabbi ma waxaan odhan karnaa odaga iyo habarta iyo walaasha iyo walaalka ilaa meel kaloo iska dabqaataa ma ay jiraane waxaannu sheegaynaa in loo turo waddanka in la ilaaliyo nabadda inaynu annagu is ilaalinno inaynu wiilasheenna xafidanno inaynu qoryaha ka dhigno inaynu u istaagna amniga haddii aynaan sidaa yeelinna waxaynu ku dambaynaynaa foolxumo waxaynu ognahay afarta koone oo magaalada baabuurtii baa lagu haystaa waa baabuurtii annaga safarka inoo waday kuweennii baa jidadka lagu qabsaday kuwii safarka inoo soo ahaa baynu haysannaa caagaddii saliidda ahayd baa waynu ognahayo maanta waxay maraysaa labaiyo toban doolar waxa ku dhex baktinaya waa carruurteenna ganacsatadu ma sidaasay raalli ka tahay ciddii wax garanaysa ilaahay taqaana culimmada u horayso odayaashu ku xigaan hooyooyinku ku xigaan xildhibaanada iyo maamulku ku xigo bulshadoo dhammaanteed fadhiga ha looga kaco amniga aynu iskaashanno ciddii aan sidaas yeelinna waxay ka dhigan tahay cidda wiilka diraysa inay tahay baynu ka dhigan tahay iyadoo shirkaan looga hadlaya amni magaalada cawdaq waa magaalo aad u weyn aad iyo aadna u baaxad weyn ayadoo aysan ka jirin dagaallo xisbi xisbi ama shabaab ama dhibaato kale aysan ka jirin dhibaatada ka jidha ama ay tahay carqalada ka jidha ay tahay dhowr cunug oo deegaanka ah oo wadata nidaam ah cabtooy ama amniga faraha duu galo waa shaqayntii waa nala qaban ama waa nagala daba tegin ayadoo intaas u xumaynaya amnigii degmada intaas waxaa looga bixi karaa markaan iskaashano dhammaanteen haddaan nahay odayaal haddaan nahay culumo haddaan nahay dhallinyaro haddaan nahay xildhibaano haddaan nahay ganacsato haddaan nahay maamul markaan iska biirsanno waan oga bixi karnaa qorshahan maanta amniga looga hadlaya waxaa sida amniga loo xoojin lahaa waxna looga qaban lahaa waxaan u sheegaya dadka dhallinyarada ah ee caadaystay amni xumada degmada qof kasta waa naqaanaa guriguu jooga waa naqaanaa cid meeshuu degan yahay waa naqaanaa meeshuu usoo laabtay waa naqaanaa waxaan leenahay wakhtiga waxaa furan cafiska qof kaste oo fal dembiyeed ka galay degmadan ama hadirta hawo kaleho waxaan codsanaynaa inuu dib usoo laabto cafisna dalbado waxaan gaari doonnaa wakhti aanan cafiskiisa aanan tixgelin aanan jaanis siinayn waxaan rabnaa marka qof kasta inuu usoo diyaargarooba hadirtaan uu ka waantooba waxa uu ku jiro
runtii waxa uu ahaa shir aad iyo aad u qurux badan diiraddana lagu saarayey sidii amniga deegaanka wax looga qaban lahaa iyadoo ay tahay runtii in dadku ay ka shaqeeyaan amniga dhammaan in ay ka wada qayb qaataan waxaan bulshada dhammaan qaybeeda kala duwan ee degmada caawadu aan ku wacyigelinaynaa ama aan u sheegaynaa in degmada deegaanka caawadu waa uu faraha ka baxay waayahan dambe laakiin aan rabno haddii ilahaydmo annagoo iskaashanayna maamul iyo dhammaan waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada in wax laga qabto amnigaas ka dowlad goboleedka galmudug ahaanna haddii ilahaydmo waxaad arki doontaan isbedel ku saabsan dhinaca amniga annagoo la kaashan doona madaxda iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo madaxda qaybaheeda kala duwan xaqiiqatanna waxaan rabnaa bulshada inay u istaagaan sidii amnigaas loo qayb qaadan lahaa ugu dambayntii gudoomiye ku-xigeenka degmada caabudu aq libaan cabdi cali oo shir guddoominaya kulankani ka dhacay xarunta maamulka degmada caabuduaq ayaa soo xiray wuxuuna markaasi ka warbixiyey waxyaabihii looga hadlay kulanka amniga ee lagu qabtay xarunta degmada tani caabuduaq maanta oo khamiisa waxaa shirkayga ka soo baxday saddex qodob oo ay ka mid yihiin amniga degmada guud ahaan in gacanta lagu dhigo in ciidamada qalabka sida booliska iyo nabad sugidda ee ku soo wajahan deegaanka si gaara loola shaqeeyo iyo in ciidamo gaar ah oo ka mida ciidamadii g s fta qayb ka mida iyo ciidamada milatariga oo falal baabuur dhicisa ka wada deegaanka in iyagana lala xisaabtamo wixii milatariga ahna ay la xisaabtamaan saraakiisha milatariga ciidamada g s ftana oo iyaga laftigoodu deegaanka maalmada ka hor loo tababarayna ciddii carqaladda ku jirtana aan annaga ka maamul ahaan kasoo jawaabno soona qabanno sharcigana la horkeeno waxaa kale oo maaragtay laysku afkartay in shirka amniga degmada caabudwaaq uu khamiis la noqdo joogto ah laguna kala ribood qaato mar walba goobtan laiskugu yimaado sidoo kale waxaa lagu kala warqaatay maadaama ay soo socoto bishii barakaysnayd ee ramadaan oo ay soo dhowdahay in nabad ku soon barnaamijka nabad ku soon la hirgeliyo oo bulshadan degmada caawada ku nool bisha barakeysanayd insha allah aan kusoo nabad guud ahaan shacabka deegaanka ku suganna ay ka qayb qaataan nabadgelyada nabadda annagaa ku nool iyadu naguma noola
qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka wareega ayaanu kusii saqaynaa saaxiibayaal gudoomiyaha degmada hilwaa ee maamul gobolka banaadir ayaa ah ugu digay shacabka degmadaas inay ka dhistaan ama inay dhistaanba jidadka waaweyn ee soo gala xaafadaha degmadaas ay ka kooban tahay kadib burburin dhowaan ay ku sameeyeen mid ka mid ah xaafadaha ku yaala degmadaas oo si sharci daraa dad ay u heysteen warbixin arrimuhaas ku saabsan wariyahna faadimo cabdiqaadir xasan ayaa inoogu diyaarisay
bifadlikum muwaadin waddada ha isku dayin inaad musuqmaasuqdo ood lacaga u adeegsato wadda waa waddo wadda guri ma aha marka waa ka digaynaa
waxaan ku sugannahay agagaarka shaleema cabdiwaayeen waddadan waxay ka mid tahay waddo marta xaafadaha degmada hilwaa oo ka mid ah toddobiyo tobanka degme ee gobolka banaadir daqiiqado ka hor dhulkan ma bannaaneen guryo ayaa ku yaallay balse hadda sidai idiin muuqata qayb ka mid ah way bannaan tahay oo waa la baneeyey guryahaasi iyadoona hadda weli guryo ka mid ah ay burburin ku socoto kadib markii halkan maamulka degmada hilwaa ee gobolka banaadir ay kormeer ku yimaadeen islamarkaana ay u sheegeen dadkan in digniin la siiyey dhowr bilood ka hor si ay halkan ugu guuraan maadaama ay waddo degan yihiin iyadoona dadka deegaanku ay sheegeen inay soo degeen xilligii siyaad barre ilaa xilligaana ay ku noolaayeen gudoomiyaha degmada hilwaa ee gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada oo ku sugnaa halkan ayaa waxa ay sheegeen inay sii wadayaan howlaha ay ku guda jiraan ee wadda furista ee dhex mara xaafadaha degmada hilwaa ee gobolka banaadir iyadoo markii hore dhibaato lagu qabay wadooyinka oo ay aad u yareed isticmaalka dadka iyo gaadiidkuna ay si dhibleh ku marayeen waxay sheegeen maamulka degmada hilwaa inay ku fududaynayaan inay soo baxaan wadooyin waafi ah oo dadku ay isticmaali karaan gudoomiyaha degmada iyo gudoomiye ku-xigeenku waxay kormeer ku sameeyeen goobihii burburinta lagu waday waxaana ay xuseen in ay jiraan dad musuq maasuq ku sameeyey maamulka degmada oo magacooda u adeegsaday islamarkaana dadka halkan laga raray ay kaga qaateen lacag si ay usii deganaadaan taa ayuu ka digay gudoomiyaha degmada xilli uu la hadlayay warbaahinta waxaana uu sheegay ciddii lagu qabta musuq in sharciga lala tiigsan doono marasalaad dhuxulo waa gudoomiyaha degmada isagoo sii hadlaya waxa uu sheegay in dhowaan ay sidoo kale bilaabi doonaan furista wadooyin kale oo ka mid ah xaafadaha degmada hilwaa ee gobolkani banaadir waddadan oo runtii ah waddo halbowlo ah oo degmada muxuu ahaa halbowlo u ah waddo muhiim u ah ayaan maanta ka shaqaynaynaa dadkan shacabkaa ee degeen halkan muddo ku dhow laba bil ayay digniino haystaan dabcan wayna ka jawaabi waayeenoo digniinihii sidii aan ugu muxuu ahaa ugu digna way u qaadan waayeen alcamuu maanta shaqadan ayaa muxuu ahaa ku dul waajibtay wayna socotaa haddana dadka wadooyinka sida saana u degan waxaan usii digaa oo si official ah halkan uga digaa in wadooyinka la banneeyo lana maro oo dadku ay u maraan si muxuu ahaa sareexa ah ay ku qanacsan yihiin wadooyinka xirxirmay degmadan waxay u keeneen abdinidarro waa badan yihiin wadooyinka lagu jiro laakiin waxaan rabnaa inaysana dhihin oo lama soo digin maanta kabacdi inaysan dhicin waan idiin dignay waana idiin digaynaa wadooyinka ha la banneeyo waddo kasta cabirkeeda ha lagu ilaaliyo waxaan kaloo rabnaa inaan digniin culus ka bixinno shacabka halkaan saaka ugu nimid qaar ka mida waxay sheegeen in magaca maamulka lagu musuqay oo si muxuu ahaa aan munaasib ahayn loola dhaqmay waxaan kaga digaynaa dadka soomaaliyeed ee degmadan deggan inaanay wadooyinka aysan ayaguna ku raadinin qaab musuq ah maamulkana ciddii lagu qabto insha allah arrintaas ay dhacdo waa la xisaabtami doonaa ilaa maxkamadda la tegi doonaa bifadlikum muwaadin waddada ha isku dayin inaad musuqmaasuqdo ood lacaga u adeegsato wadda waa waddo wadda guri ma aha marka waa ka digaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waa ka digaynaa dadka soomaaliyeed ee shacabka ee deggan in aanay lacagahooda iyo muxuu ahaay aysan ku bixinin juhdi waddo inay sii deganaadaan intaasi kadib guddoomiyayaashu waxay usii gudbeen suuqa kuwaasoo kormeer ku sameeyey goobaha ganacsiga ku yaala halkaasi iyadoona suuqa uu ka socdo dhismo ganacsatadu ay dib ugu sikanayaan wadada maadaama markii hore hareeraha wadada ay ku ganacsanayeen waxay mas-uuliyiinta degmadu shacab ka fareen markasta inay qaataan awaamiirta ay bixinayaan maamulka taasoo ku aadan inay baneeyaan hareeraha laamiga waxay sidoo kale ku tilmaameen arrinta in bilic ahaan xitaa waddadu aysan u wanaagsaneen in lagu dhex ganacsado xagga amnigana uu yahay midaan loo sugi karin sidii la rabay balse guddoomiyaha degmada hilwaa miro salaad duxulow ayaa shacabka ka codsaday in si wadajir ah ay ugu shaqeeyaan sidii hab muuq wanaagsan degmadu u yeelan lahayd loona sii horumarin lahaa sidoo kale wuxuu ugu baaqay bulshada ku nool halkaa si buuxda inay ula shaqeeyaan laamaha amniga iyo maamulka degmada maamulka degmada hilwaa maalmihii u dambeeyey waxa uu waday qorshe dib loogu furayo wadooyinka islamarkaana lagu soo celinayo dhismaha degmada meeshii hore ay ku shaqayn jirtay maadaama hadda xarunta ay joogto ay tahay xarun kumeel gaar ah waxaana maamulka ay sheegeen iyagoo isku duuban inay ka shaqayn doonaan arrimaha la xiriira horumarka degmada hilwaa islamarkaana furista wadadan uu hore amar ugu bixiyey maayarka gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho cumar maxamuud maxamed filish faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan hilwaa
guud ahaan caawa barnaamijka wareega wararka afar labaatanka sacraad dalsina magaalada muqdisho aan qaartan dhegeysta waa naginta cabdinaasir maxamed maxamuud ahna barnaamijkan soo saara halkan idinkala soo cuseenaya cabdihaab cabdulqaadir xasan ayaa farsameynayay barnaamijkan kiisintaa ku kulmi doona sidaas ina wadgeliyo